bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsana qodobada ugu waawan warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa lagu waadaa inay soo gaaraan magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka ah galmudug axmed kaariye qoorqoor oo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda degmada gurceel dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in adeeg caafimaad la gaarsiin doono goobihii dhowaanahan dagaaladu ay ka dhaceen ee gobolka hiiraan bajaajleyda ku shaqaysataa bajaajleyda ka shaqaysa magaalada muqdisho ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir cusub ka codsaday inuu furo waddooyinka xiran ee ku yaala magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan xokeyaha guud ee qaramidub antoni guteres oo gaaray dalka bakistan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabooyn wax looga qabanayo goobihii dagaaladu dhowaantan ay ka dhaceen ku yaala qeybo ka mid a gobolada dalka dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay inay diyaarisay qorshe adeegyo caafimaad ay ku gaarsiin lahayd deegaanada dhowaantan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan cali xaaji aadan ayaa dowladda urur siinayay qaabo ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay dejiyeen qorshayaal ku aadan sidii adeeg caafimaad loo gaarsiin lahaa goobihii dhowaantana dagaaladu ka dhaceen wasiirka ayaa sheegay inay si xowle u socdaan dhaqaajinta bixinta weliba fidinta adeegyada caafimaad ay u baahanyihiin bulshada islamarkaana ay ku dadaali doonaan sidii loo joogteyn laha howlaha caafimaada ugu dambeyntii waxa uu sheegay wasiirku in ugu dambeyntii wasiirka ayaa sheegay in dhankoodii ay diyaar u yihiin barnaamijyada qoodinta xagga caafimaadka ee loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee abaaruhu saameeyeen ku dhaqan goobihii dagaaladu ay ka dhaceen madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qoorqoor ayaa waxa uu soo saaray wareegto uu ku magacaabay maxkamad gudoomiyaha maxkamadda degmada guriceel wasiirka madaxweyne axmed kaariye qoorqoor ayaa sheegay in magacaabistan ay qeyb ka tahay sidii loo dardargelin lahaa howlaha garsoorka degmada gurceel ee gobolkaasi galguduud xarunta w ah madaxweyneha ayaa sheegay in xasan cabdulaahi cali loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha maxkamadda degmada gurceel ee gobolka galguduud waxaana wareegtadan uu soo saaray madaxweyne qoorqoor uu ku sheegay in loo baahan yahay inuu gudoomiyuhu la yimaado howlahu fur islamarkaana wax looga qabanayo nidaamka cadaaladda ah ee gobolka gaarahaan degmada gurceel waxaana uu sheegay inuu gudoomiyuhu kula daardaaramay xasan cabdulaahi cali gudoomiyaha maxkamadda degmada gurceel ee uu magacaabay madaxweynuhu islamarkaana loo bahay bulshada ku dhaqan gobolka gaarahaan tan degmada gurceel ugu baaqay inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee maxkamadda degmada gurceel ee gobolka galguduud warar aanu helayna ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay kusoo wajahan yihiin warar hoose ayaa sheegaya in magaala madaxda muqdisho ee caasimadda ay madaxda ay soo gaari doonaan si ay uga qayb galaan shir gaar oo looga hadlayo arrimaha maaliyadda ee dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab shirkan ayaa lagu warmaa inuu furo maanta maalinta beri axada tilaabadan ayaa timid kadib markuu fashilmay shirkii muqdisho uga socday wasaaradda maaliyadda iyo dowladda dhexe soomaaliya kaas oo la doonayay wax looga qabto hanaanka maaliyadeed ee jaangoynta dhinaca maaliyadda madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya madaxdan ay sidoo kale la kulmi doontaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo kala hadli doona hanaanka maaliyadda dowladda dhexe sidoo kale kan maamul goboleedyada loo maarin kara islamarkaana meel la isugu keeni lahaa qaar ka mid ah wadayaasha bajaadlayaasha ka shaqaysta magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay gudoomiyaha cusub ahna duqa muqdisho inuu furo wadooyinka xereen ee ku yaala magaalada muqdisho mahad nuurre ayaa warbixintan inoo haya
waa halkudhig hirgalay laguna bartay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ku dhisa dalkaaga hal dolar dhibaato badan ayaa waddooyinka ka jirto sida burburka isheeg waddooyinka oo xihan toddobadii sebtembar bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo labo ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho u magacaabay waa dhibaato jirto waxaan aaminsanahay inuu gudoomiyaha gobolka arrintaa ay quseyso oona ka faa'iidayso doono hadda ka horna oo soo noqdo gudoomiyaha gobolka banaadir wax badanna oo mataqaanaa oo khibradda oo tii hore oo ka baran karo haddana dad badan ma maraan wadooyin muhiima ah xiiran oo biyo u xiiran ilaa al'aana haddou caabo roob da-o biri ma la mari karo waddadaas ilaa shan maalin lix biri ma la mari karo ilaa dad in iska isku xilaqaamaan shaqadaasna waxaa wax ka bedeli karaa in degmo walba si qaasa loola xisaabtamo nadaafadeeda bilixdeeda wadooyinkeeda amnigeeda waa shaqadaas waxaan dareemaynaa waxaan kaa sugnaa waa soomaalihisiisaan kaa sugaynaa toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir ayaa laga sugayaa isbeddel dhinacyo badan oo ka dhaco maadaama madaal uu yahay mas-uul horey xilkan u soo qabtay laakiin ninka qoriga sito ee halkaas tuurka jiro waxaa laga rabaa inuu ogaado inuu waddan yahay midkan gudaha joogana waxaa laga rabaa inuu waddan yahay midka buugga ee qalinka sitana waxaa laga rabaa inuu ogaado inuu waddan yahay midka dhulka haaqaani inuu waddan yahay midka hantida faraha badan haystee hoteelada jiifan inuu waddan yahay midka daaraha dhaadheedhsi saara inuu waddan yahay waa qof kasta inay ogaata inuu waddan yahay waddankiisuna uu yahay waddanka soomaaliya bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa dalbaday in loo furo jidadka xiran ee caasimadda wadooyinka burbursan dibadhus lagu sameeyo sidoo kalena dhinaca amniga ee gobolka wax badan laga qabto kuwaas oo xusay in gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir horey lagu bartay qabashada shaqooyin badan oo muqdisho muhiim u ahaa waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka bajaajka fursaddan saakay aan ugu hambalyaynaayo gudoomiyaha cusub ee guddoomiyihii horeeta ee gobolka banaadir yuusuf madaale ruugcadaagii hore soo rogaal celiyey aan dhihi karnaa ruugcadaa horeeto oo magaaladan u dhashay kana soo jeeda dadkeeda soona shaqeeyey tijaabadiisana la ogyaha waaye guddoomiyaha guddoomiya yuusuf madaale horta marka ugu horraysa soo dhowow waan ku leeyahay waxaa ku soo dhowaataa magaalo marxaladdii adiga ah oga tagtay marxalad ka liidata ku jirto ku soo dhowow magaalo jidadkeeda shaqaynaayaan waddooyinku wada furan yihiinaa ka tagtay magaalo jidadkeedii meel walba dhagax yaalliinaad soo aad ku soo laabatay soo dhowow waan ku leenahay maxaa la yidhaahdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo adiga maanta wixii idinka qaldamo kas ee idinkaga qaldameen maadaama aad hore u soo shaqayseen oo xasan sheekh maxamuud asagoo dhahaya qabyo ninkeedaa dhammaystirta ayuu baxay ilaahay wuu soo celiyey fursaduu siiyey yuusuf madaalow fursaddii labaadaa adigana heshay dalkaaga dadkaaga deegaankaaga dadkaaga reer muqdisho maanta fursadda aad u haysato haddaad ka khasaariso adigay kuu taallaa
dowladda shiinaha ayaa ku eedeysay wadamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka inay hub ay ku soo daabilaan gudaha dalka soomaaliya dowladda shiinaha ayaa rumaysan hubka ay ku tilmaameen in gacmaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale kooxo kale ay ka helaan wadamada reer galbeedka arrintan ayuu ka dhawaajiyey ku-xigeenka safiirka dowladda shiinaha u fadhiya qaramada midoobay hubka ay reer galbeedku ku daabulaan goobaha colaaduhu ay ka jiraan sida soomaaliya waxay ugu dambeyn gacanta u galaan kooxaha ka soo horjeeda dowladda soomaaliya sida uu sheegay safiir ku-xigeenka ninka lagu magacaabo geenga shuanga oo ah safiir ku-xigeenka shiinaha qaramadu mid ayaa khamiistii hadal ka sheegay kulan loo dhan yahay golaha ammaanka ee arrimaha soomaaliya looga hadlayay inta uu socday kulankan danjiraha u-n-ka ee ku matala maraykanka iyo ruushka ayaa si weyn uga dooday qowmiyada qadyadan iyadoo mid walba midka uu difaacay qadiyadiis ku aadan arrintan soomaaliya hubka la keenay weliba sidoo kale dalkaasi ukraine shuanga ayaa raaciyay taas waxay caddeen waa hubka reer galbeedku ay geeyeen dalalka ay colaaduha ka jiraan soomaaliya afghanistan ay ku dhammaadeen gacanta kooxaha kasoo horjeeda dowladda iyo weliba kooxaha maleeshooyin ah reer galbeedka gaar ahaan maraykanka midooda yurub ayaa deeqbixaasha ugu weyn soomaaliya ka taageera dhanka la dagaalanka kooxaha kasoo horjeeda dowladda iyo sidoo kale kooxaha kale uu sheegay in iyagu hubka ay siiyaan ay gacanta u galaan kooxahaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay mararka qaar waxay howlgalladu ay fuliyaan ay ku geystaan buu yidhi saanad ciidan oo militari dowladdu ay leedahay si ay u furtaan amaba siyaabo kale iyagoo furtay ama siyaabo kale gacantooda ku galay hadalkan uu jeeday safiir ku-xigeenka dowladda shiinaha u fadhiya qaramada midoobay ayaa durbadiiba waxaa ka jawaabay dowladda dalka maraykanka safiirkeeda u fadhiya iyadoo sheegtay warka safiirku inuu yahay waxba kaba jiraan islamarkaana aysan jirin dowladda maraykanku in saanad militari ee dowladda soomaaliya ay siiso islamarkaana kooxaha kalena ay gacanta u geliso hubkaasi safiirka ayaa sidoo kale shil loo baahan yahay in la indhiindheeyo howlaha soomaaliya ay ka wadaan wadamada deeqbixiyaasha ugu waaweyn oo maraykanku ugu horeeyo iyo sidoo kale hubka la sheegay inay dowladda soomaaliya la siiyey weliba siyaabo kale ay ku helaan kooxaha dowladda kasoo horjeeda halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana xokeyaha guud ee qaramada mid antoni guteres ayaa gaaray magaalada caasimada u ah dalka afghanistan ee karaji xokeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi isagoona kala hadli doona xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagan gudaha dalka afghanistan iyo sidoo kale sidii wax loo qaban lahaa fatahaadaha dhibaatooyinka ay u geysteen shacabka reer afghanistan xokeyaha ay sidoo kale lagu wado inuu kulamo ula qaato dadka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen fatahaadaha ka dhacay qeybo ka mid a magaalooyin badan oo ku yaala gudaha dalka afghanistan xokeya antoni guteres ayaa sidoo kale waxa uu dheyndeyn doona xaaladaha bani-aadinimo ay ku sigeen dadka dhibaatooyinka fatahaadahaas ay kasoo gaareen islamarkaana waxa uu sheegay in gurmad deg dega loo fidin doono dadkaasi dalka bakistan ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka daayay roobab iyo weliba sidoo kale dabaylo wata islamarkaana sababay in iyagu roobabkaasi ay sameeyeen fatahaado dhibaatooyin ay u geysteen qeybo ka mid ah goobihii roobabku ay ka da-een islamarkaana dad badan guryahoodii ay roobabka ay la tegeen qaar kalena ay sababtay inay naftooda ay ku waayaan warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsane kartana dhegeysanaysaa waa nageynta
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel